magaalada beledweyne ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen in ka badan boqol sideetan iyo sagaal arday oo dhammaysatay heerka koowaad ee jaamacadda hiiraan ee magaalada beledweyne waxaa kasoo qaybgalay munaasabada maamulka jaamacadda bahda waxbarashada waalidiin dhakhaatiir iyo marti sharaf kale maamul ku-xigeenka jaamacadda hiiraan shafeec cabdulaahi cilmi ayaa ka waramaya marxaladihii ay soo mareen ardayda qalinjibisay alxamdulilah maanta waxaan qabnaa xafladii sagaalaad ee jaamacadda hiiraan ee ka baxayso arday kala duwan oo maaragtay kuliyadahan caafimaadka saddexdiisa qayb narsinka iyo public halsi laboratory kuliyaddan computer science qaybta information technology-ga economiga kuliyadda dhaqaalaha saddex kuliyadood oo accounting iyo public administration iyo business administration qola veterinaria baratay oo agriculture and veterinaria kuliyadaas hoos tagto iyo kuliyadda waxbarashada ardadaas maaragtay qeybaha kala duwan ah waxay ka kooban yihiin boqol siddeetan iyo sagaal arday alxamdulilah maanta waqti badan ay soo mareen dadaal badan ay soo soo ay soo muujiyeen ardadaas maanta waxay joogaan maalintoodii guusha ahayd ayagii waalidiintooda iyo annaga bahda jaamacadda hiiraan ahanba ku wada faraxsan nahay dadaal dheer iyo waqti culus aan soo marno magaalada maaragtay xaalado kala duwan xilliyo biibaha wax kusoo baranay xilliyo adag oo maaragtay iska xaalad adag dhaqaale iska jiri kartay waxo dhan waa kasoo gudubna alxamdulilah maanta waxaan joognaa maarata inaan farxaddii ardadaas soo bandhigno kuwa kaloo maarata ka dambeeyaan ayagana waxaan rajaynaa sidaasoo kale insha allah duulaha yirahdo qaar ka mida waalidiintii marti sharaftii kasoo qaybgalay munaasabadda ayaa hadallo dardaaran u jeediyay ardayda qalinjibisay waxaan maanta aada ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo xafladda qalinjibinta jaamacadda hiiraan waa jaamacad mug weyn oo gobolkan waxay usoo qabatay aanan hadal lagu soo koobi karin maanta waxaan arkaynaa inay arday dhowr ah oo aada u fara badan ay soo bandhigayso waxaan rabaa inaan si qurux badan ugu hambaliyeeyo ardada qalin bedelanaysa ee halkan maanta ku qalin bedelanaysa waxaan leeyahay waxaad ka soo gudubteen marxalad adag waxaana idin sugaya waddooyin kale waxaan ku faraxsanahay runtii xafladdan aadka u quruxda badan ee maanta loo qabanayo arday markaasi heer kuwaad ee jaamacadda dhammaystay waxaan leeyahay ardaydaasi hambaliyo hambaliyo insha allahu tacaala waxaad ka gudubteen darajadii koowaad ee jaamacadda isku day inaad hore u socotaan insha allahu tacala hadduu la yidhaahdo qaar ka mid ardayda ka qalinjibisay jaamacadda hiiraan ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin heerka ay soo gaareen magacaygu waa muulid cumar garaad waxaan ahay ardayda maantay xafladda qalinjibinta kasoo qayb gashay waxaan ahay arday ka mid a ardayda qalinjibinaya waxaana ka qalinjibinaya maadada combyuter science department i t heerkaa soo gaarayn aada ugu faraxsanahay maasha allah bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa faarax xuseen abdulle oo ka qalin jibinaya jaamacadda hiiraan kuliyadda hel sines departament of general nerson aad iyo ugu faraxsanahay maantay eerka aan soo gaaray aad ugu faraxsanahay waxaan ugu baxdacelinaya allah subxaanahu wa tacaala bismillaahi magacaygu waa saalax ala xiriye waxaan ka mid ahay maanta ardada ka qalin jibinaysa misena ka qalin bedelanaysa jaamacadda hiiraan university aad baan ugu faraxsanahay khaasatan waxaan ka qalin jibinaa maanta kuliyadda economiga maasha allah heerkaan soo gaaran ardayda ka qalinjibisay jaamacadda hiiraan ee magaalada beledweyne ayaa ah dufcaddii sagaalaad ee ka baxday jaamacadda hiiraan ee magaalada beledweyne kuwaasoo bartay kuliyadaha kala duwan ee lagu dhiga jaamacadda